qorshihii horumarinta qaranka oo muddo dheer la waday oo ay jubbaland go'aan mowqif midaysan ka qaadatay oy ka baxday qorshahaas sidaad arkaysaan kii disembar sanadkii naga dhammaaday madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaan warqadaa uu saxiixay kuna socotay ra'iisul wasaaraha soomaaliya la ogeysiiyey ra'iisul wasaare ku-xigeenka la ogeysiiyey wasiirka qorshaynta qorshaha iyo iskaashiga caalamiga waxaa lagu caddaynayaa mowqifka dowlad goboleedka jubbaland oo ku saabsan qorshaha horumarinta qaranka dowlad goboleedka jubbaland markay si qodor dheer ugu fiirsatay ka baaraandegtay wakiiladii ugu qaybgeli jiray shirkaasna ay ribood ama warbixinno kala gedisan oo fara badan ka keeneen waxay go'aansatay inay qorshaha ka mid ahayn sababo fara badan oo ay ugu weyn tahay sababta qiyaasta dadka laga sameeyey reer jubbaland reer jubbaland gobolka jubbada hoose jubbada dhexe iyo gobolka gedo waa gobollada soomaaliya ugu dadka badan qiyaasihii ugu dambeeyey sagaashameeyadii la sameeyeyna saddex milyan boqol iyo lixdan kun iyo ka badan bay ahayd sida marka qorshaha qaranka taybolkan ku aragnay arrin la yaab leh bay nagu noqotay markay soo qoreen hal milyan iyo saddex boqol iyo lixdan kun iyo jajab qodobkaa iyo qodobo kaloo fara badan oo aan ka turjumaynin baahida reer jubbaland markaan ogaannay waxaannu caddaynay oo shir golaha wasiirrada aannu ku qaadannay madaxweynahana uu wareegto ka soo saaray inaannu qorshahaas ka mid ahayn